sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa magaalada kismaayo ka dhacay qarax toogasho ay dad ku dhinteen iyo weerar kale oo ku dhaawacmay sarkaal sare oo ka tirsan mid ka mid a kooxaha magaalada kismaayo isku haya haddaba cabdulaahi nuur maxamed colombo ayaa qadka teleefonka kismaayo kula xiriiray mid ka mid a dadweynaha magaalada oon magaciisa qarinay sababa dhinaca amniga ah waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay u dhaceen dilalka laga geystay magaalada kismaayo dilalka kismaayo ka dhacay maanta intii aanu joogay anigu arkay oo aan maaragtay aan kortaagnaa waxaa kamid ahaa guriga gobolka oo ku yaala meel la yidhaahdo aargada ay yaqaanaan reer kismaayoho oo caan ah ayaa waxaa soo maray baabuur baabuurka kamid a labada dhinac oo ishaysa ah halkaas waxay ku taalla idaacad oo la ilaaliyo halkaas ayaa xabado waxaa ku dhintay laba nin oo kamid ah askartii labada dhinac oo ishaysay oo meeshaa maraysay kadibna askartii ayaa dhaawacii qaadatay isbitaalkay la aadeen isbitaalka markay la aadeen gudihiisii ayay ayaguna nin ku dileen nina ku dhaawaceen intaas inta dhacday ayay ahayd kadib waxaa dhacday in suuqii la xiray magaaladiina la xiray alaalaas uu batay meel walbana hor loola soo istaagay marka dadka rayidka ee ku dhintay magaalada kismaayo tiradooda waa imisa inta aan ognahay waxaa ku dhimatay lix ruux oo saddex ay yihiin darbiyadii dagaalamayay saddexna ay shacab yihiin dadka markaa rayidka ma habeennimadii xalay baa qaarkood la dilay mise dhammaantood maantay wada dhinteen dhammaantood maanta ayay wada dhinteen qaatay barqadii wixii ka dambeeyey unbay dhinteen dadkaas dadna wiistaa dishay dadna xabad caadi oo dadkii garbiyada isdagaalamaya bay ku dhinteen waxaad iga warantaa magaalada kismaayo jawigu waa sidee magaaladu ma kala xiran tahay mise dhaqaaqi ganacsiga iyo isu socodkii dadku uu jiraa magaalada way kala xiran tahay wixii ka dambeeyey barqadii maantay oo la soo yeertay uu dhaawacmay yaasiin wixii ka dambeeyey magaaladu ma furnayn waxaa xusid mudan in wax magaalo oo furan aysan jirin xataa xaafadaha suuqyada ku yaalay aysan furnayn cid magaalada mari kartana aysan jirin gaar ahaan laamigii aargada ilaa warshada gelaya inuu leissaaran yahay cid dhaqdhaq ganacsi iyo dhaqdhaqaaq midna magaalada kama jiro walaal waxaad iga warantaa marka dareenka dadka ku nool magaalada kismaayo ay qabaan waa mid caynkeeya wallaahi sida dhabta ah dadku way argagaxsanyeen shacabkaahu waayo adeegyo ma lahan abaddu korkeeda ka yeelaysaa wakti walba iyo saacad walba magaaladu way kala xiran tahay wax zerfisa iyo wax dhaqdhaqaaqa midna ma lahan diilo colaadeed ayaa ka taagan magaalada waxaana la filan karaa wakti walba inay wax dhacaan ma waxaad arkaysaan ciidamo kooxaha kala duwan ee magaalada kismaayo jooga oo magaalada dhex maraya iyaga iyo hubkoodii aada waa weyn ayagoo lugeynaya ayagoo baabuur wata ayaga keliama magaalada soco wax shacaboo soconaya male mararka qaarkood waxaa xusid mudan xaafadaha qaarkood in dadka la leeyahay xataa shacabka lugeynaya baabuur maya noqda oo naga noqdo mid haddaan u jeednana mid hadda dadku aan isleenahay ma aha waaba laysa seegayaaba waayo darbiyada isdagaal dagaalamaya qola walba qolada kale waxaad moodaa inay ka caaboon tahayba oo ay isleeyihiin midba mid meel hakasii qabso hadda waxaa xusud mudan in xaafadaha qaarkood awal ay kuwa joogeen hadda kuwo kale kusoo shaqeeyaan mid ka mid a dadka shacabka ee degan magaalada kismaayo oo khadka teleefoonka ugu warramaya cabdulaahi nuur colombo